ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa afar iyo tobanka bisha dulxija sannadka kun afar boqolsaddex iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo arbaca ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xog cusub oo la faafiyey oo daaha ka rogaysa kulan qarsoodi ah oo dhex maray madaxweynihii hore ee dowladda federaalka farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii yuhuudda benyamin netanyahu muxuu farmaajo kala soo kulmay kulankaas hadda la shaaciyey warbixin ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab oo sheegay in dagaalka yukrein uu bannaanka soo dhigay nifaaqa reer galbeedka iyo sida ay diyaar ugu yihiin in dhexdooda ay istaageeraan kelimad uu jeediyey hogaamiye sare oo ka tirsan alqaacidada jasiiratul carab sidoo kalena uu kaga hadlay tallaabadii dowladda hindiya ay ku aflagaadaysay rasuulka salaallahu calayhi wasalam ayaan idinsoo gudbin doonaa toddoba iyo labaatan sano oo ka soo wareegatay xasuuqii loo geystay muslimiinta bosniya ee lagu laayay in ka badan siddeed kun oo ruux oo muslimiin ah mas-uul ameerikaan ah oo sheegay in xukuumadda shiicada ah ee iiraan ay damacsan tahay inay hub u dirto ruushka dalka jek republic oo lagu soo bandhigay qalab milatari oo laga qabsaday xukuumadda moscow iyo tiradad ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday gudaha dalka maraykanka qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka sida uu qoray wargeeskada times of israel oo soo xiganaya diblomaasi hore oo ka tirsan yuhuudda ayaa sheegay in sannadkii laba kun iyo labaatanka ay kulan qarsoodi ah ay wada yeesheen farmaajo oo xilligaasi ahaa madaxweynihii dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaarihii hore ee yuhuudda benyamin netanyahu kulankani oo dhacay bishii febraayo ee sanadkaas ayaa waxa uu yimid kadib markii farmaajo uu booqasho qarsoodi ah ku tagay magaalada talaabiib ee ay caasimadda ka dhigteen yuhuudda taasoo laga qariyey warbaahinta waxaana kulan muddo qaatay uu la yeeshay benyamin netanyahu ra-iisul wasaarihii hore ee yuhuudda kulanka dhex maray farmaajo iyo netanyahu ayuu wargeysku sheegay inuu dalbaday farmaajo kaasoo u soo bandhigay ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda in dowladda federaalka ay doonaysa inay xiriir cilaaqaad ah la yeelato yuhuudda wargeeska ayaa sheegay in wadahadalka farmaajo iyo netanyahu uu kusoo dhammaaday fashil iyo guuldarro sida uu xaqiijiyey diblomaasiga yuhuudiga ah ee uu wargeesku soo xiganayo fashilka kulanka ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii ra-iisul wasaaraha yuhuudda netanyahu uu sheegay farmaajo in yuhuudda aysan baahi u qabin xiriir ay la yeeshaan soomaaliya xog uu bixiyey wargeeska ayaa lagu sheegay in madaxweynihii maraykanka ee xilligaas donald trump uu ka biyodiiday inay soomaaliya qayb ka noqoto dowladaha ku yaala wadamada caalamka islaamka ee saxiixay xilligaas heshiisyada lala gelaya yuhuudda diblomaasiga yuhuudiga ah ee uu soo xiganaya wargeeska ayaa sidoo kale sheegay in netanyahu uu aaminsanaa xilliga uu kulanka la qaadanayay farmaajo in soomaaliya ay tahay dal wasaqaysan oo aysan yuhuudda u baahneen inay xiriir la yeelato waa kulankii labaad oo madaxda dowladda federaalka ay la qaataan netanyahu sannadkii laba kun lix iyo tobankii xasan sheekh maxamuud oo xilligaasi ahaa madaxweynaha dowladda federaalka ayaa kulan qarsoodi ah la yeeshay netanyahu kaasoo uu xasan sheekh ku raadinayay xiriir uu la yeeshay yuhuudda dib u doorashada xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa soo dhoweeyey yuhuudda oo sheegay inay doorashadiisu ay waddada u xaarayso xiriir dhex mara yuhuudda iyo dowladda federaalka sida ay qoreen warbaahinta yuhuudda horraantii toddobaadkan xasan oo dhowaan safar ku tegay imaaraadka carabta kulamo qarsoodi ahna la yeeshay yuhuudda ayaa hadda doonaya in baarlamaanka dowladda federaalka uu u gudbiyo inay ansixiyaan xiriir ay dowladda federaalka la yeelata yuhuudda
في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر
وهجاج qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa sheegay in dagaalka yukrein uu bannaanka soo dhigay nifaaqa reer galbeedka iyo sida ay diyaar ugu yihiin inay dhexdooda istaageeraan haddaba waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan kelimad uu jeediyey sheekh qubeeb assuudaani taasoo uu sidoo kale kaga hadlay tallaabada ay dowladda hindiya ku aflagaadaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya haashim cabdinaaseer mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim ayaa baahisay kelimad maqal iyo muuqaal ah oo u jeedinayo sheekh qubeyb assuudaani oo ka mid a mas-uuliyiinta sarsare ee mujaahidiinta alqaacidada jasiiratul carab taasoo uu kaga hadlay dagaalka ruushka uu ku qaaday yukrain iyo tallaabadii dowladda hindiya ay ku aflagaadaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam sheekh qubeyb ayaa tilmaamay in dagaalka yukrain uu bannaanka soo dhigay nifaaqa reer galbeedka iyo sida ay diyaarka ugu yihiin in ay dhexdooda istaageeraan sheedana ka daawadaan haddii muslimiinta lagu xadgudbo إنما ما يستدعي منا الوقوف عنده في هذه الحرب هو مدى زيف وكذب الشعارات التي كان يطلقها هؤلاء الكفرة شرقا وغربا كالحرية والمساواة وحقوق الإنسان وأمثالها من الشعارات الجوفاء arrimaha aan isdul taagayno marka laga hadlaya dagaalka ruushka ee yukrain waxa ay tahay halka ay gaarsiisan tahay beenta halkudhigyada ay ku hadaaqaan gaalada galbeed iyo bariba sida xurriyadda sinaanta xuquuqul insaanka iyo wixii la mid ah ee halkudhigyo maran ah kuwaasoo ku dhisan in la dumiyo dadka aan iyaga ka mid ahayn si gaar ah muslimiinta waxaa xaqiiq ah in gaaladu ay ka soo horjeedaan duulaan kasta oo lagu qaado dal iyadoo lagu xirayo shardi ah in dalkaas ama shacabkaas aanu noqon shacab muslim ah xilligaasna waxay taageerayaan cid weliba iyadoo lagu xirayo hal shardi oo ah in qofkaas la duminaya aanu noqon qof muslim ah haddii uu qofkaasi muslim noqdana waxaa hubaal ah inay ka hor imaanayaan oo ay taageerayaan cidda ku xadgudbaysa arrinkaasina waxaan u haynaa tusaalooyin badan tani waa hindiya oo lagu xadgudbayo muslimiinta ku nool iyadoo aan hal gacan oo taageero ah loo qaadin waxaa la mid ah boorma iyo waxa ku dhacaya muslimiinta rohingiya ee halkaasi ku dhaqan kuwaasoo ay geysanayaan buudiyiinta mushrikiinta ah waxaa la mid ah walaalaheenna iqoor ee ku dhaqan turkistaanta bari oo dhibaato joogto ah kala kulmaya shiinaha waxaa intaasi dheer waxa ku dhacaya walaalaheenna falastiin tobannaan sano muddo laga joogo ilaa iyo hadda reer galbeedku uma kordhin waxaan ka ahayn inay mar weliba taageero siiyaan yuhuudda ama yukrain maadaama ay tahay dowladaha gaalada ah reer galbeedkuna ku leeyihiin masaaliix iyo dana ay kaga hor imaanayaan cadowgooda ruushka waxaan aragnay sida ay reer galbeedku uga hor yimaadeen duulaanka lagu qaaday cunuqabateennadana uu reer galbeedku saaray ruushka iyo taageerada aan xadidneyn ee la siinayo yukrain taasoo ah majaalaadka kala duwan caskari siyaasi iyo macnawi
والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا والدعم اللامحدود لأوكرانيا على كل الصعد والمجالات عسكريا وسياسيا ومعنويا wuxuu sidoo kale sheekh qubeyb assuudaani soo hadal qaaday tallaabadii dowladda hindiya ay ku aflagaadaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoona uu baaqay muslimiinta inay jawaab ka bixiyaan arrinkaas والحدث الآخر الذي نسلط الضوء عليه هو جرأة عباد البقر في الهند على النيل من مقام نبينا عليه الصلاة والسلام والتبجح بالاستهزاء به salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh wacalaa aalihi wasaxbihi dhacdada kale ee aan tooshka ku ifinayno waxay tahay sida kuwa lo-da caabud ay ugu dhiiradeen nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ay ugu faaneen inay ku jeesjeesaan tallaabadan ay qaadeenna ma imaanin ilaa wixii ka dambeeyey markii ay muslimiintu ka gaabiyeen uhiilinta muslimiinta hindiya kuwaasoo la kulmaya tacadiyaad joogto ah oo uga imaanaya dowladda hindiya oo taageero ka helaysa dawaaqiidda ka talisa wadamada caalamka islaamka si gaar ah aala sacuud iyo aala zaayid markii dowladda faransiiska ay horay ugu dhiiratay inay aflagaadayso rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay cadowga islaamka u maleeyeen in afcaashan xun ay kusoo afjari karaan islaamka mana ogaanin kuwaas in dariiqadan foosha xun ay ku dadejinayaan baraarujinta muslimiinta ayna hurdada kaga toosinayaan muslimiinta si ay ugu noqdaan waagii hore siday ahaan jireen sidoo kalena ay ku ogeysiinayaan xaqiiqada dagaalka oo ah mid u dhexeeya islaamka iyo gaalada oo aanay ahayn sida ay faafinayaan warbaahinta dagaal ka dhan ah waxaa loogu yeero argagixiso oo ay horboodayaan mujaahidiinta muslimow baraarug oo yaanu ku kadinin iclaamkan beenta badan qur-aanka kariimka ah ayaa caddeeyey in cadaawadda gaalada ay tahay cadaawad diineed oo caqiido ayna joojinaynin dagaaladooda ilaa ay naga gumaadaan ama ay ka beddelayaan diinteenna allah wuxuu yidhi ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم والآيات في هذا كثيرة فعلى المسلمين جميعا waajibu nusrati ddiin muslimiinta oo dhan waxaa waajib ku ah inay u heeliyaan diinta ayna ka argutaan kuwa ku dhiiraday nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo sidoo kale in loo gargaaro mustadcafiinta meel weliba oo ay joogaan iyadoo la adeegsanaya dhammaan wasiilooyinka nusrada maal dagaal duco iyo wixii la mid ah iskana ilaaliya muslimiinay inaad maqashaan irjaafka murjifiinta iyo mukhadiliinta ee ka soo muuqanaya shaashadaha warbaahinta kuwaasoo isaga kiindhexyaacinaya diinta iyagoo ku andacoonaya in dilka kuwa nebiga ku jeesjeesay aanay ka mid ahayn diinta ama ay tahay dariiqo foolxun oo lagula dhaqmo qofka nebiga sala allahu calayhi wasalam caayay أيها المسلمون أن تستمعوا لإرجاف المرجفين وتخذيل المخذلين ومن لا خلق لهم ممن يظهرون على شاشات الفضائيات يلبسون عليكم دينكم ويزعمون أن قتل هؤلاء المستهزئين ليس من الدين أو طريقة بشعة في التعامل مع جرم سب النبي عليه الصلاة والسلام
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
waa hagaag toddoba iyo labaatan sano ayaa kasoo wareegatay xasuuqii loo geystay muslimiinta bosniya kaasoo lagu laayay in ka badan siddeed kun oo ruux oo muslimiin ah haddaba maxaan kala soconnaa xasuuqaas wuxuushnimada ah mahad cubayd ayaa warbixintan ku eegaya
Pravac potočan! Pravac potočan i bratunac, nemoj se zaustaviti, hajde! Treći ispred mene, skroz, hajde!
جاء الصليب بعده وعتاده وبكل قوات الدمار يزود بالأمس أشرع في سرايف يدا ومخالب للجارحات تعد bosniya iyo hersig waa dhuldhaca koonfurta iyo koonfur bari qaaradda yurubba waxayna ku dhex taalaa dhulka balkhaan la isku yidhaahdo iyo sidoo kale bartamaha dowladdii ka dhigneed yuqhusulaafiyadii hore saraayiifo ayaa ah caasimadda iyo magaalada ugu weyn ee bosniya iyo hersig magaalada mostor ayaana ah magaalada labaad ee ugu weyn dhulka bosniya iyo hersig haddaba warbixintan waxaan ku eegi doonnaa xasuuqii foosha xumaa ee lagula kacay muslimiinta bosniya iyadoona ay xasuuqaas ka hadleen qaar ka mid ah dadkii muslimiinta ahaa ee ka badbaaday xasuuqaas aan kala sooca lahayn إني هنا في حالة لا تحسد maalmahan waxa ay ku beegan tahay toddobiyo labaatan sano ka hor xasuuqii serbanika ee lagu laayay in ka badan siddeed kun oo ruux kuwaas oo ahaa muslimiinta bosniya waxaana ku jiray waayeello haween iyo carruur iyadoona xasuuqaas ay geysteen ciidamada serbiya ee bosniya waana mid ka mid ah xasuuqyadii ugu xumaa ee soo maray caalamka qarnigii labaatanaad bishii julaay ee sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii markii magaalo dhacda bariga boosniya ee serbaniika gacanta ay ku dhigeen ciidamada serbiya waxaa halkaas isaga qaxay ilaa iyo laba iyo toban kun oo ka mid ahaa dhallinyaradii iyo raggii magaalada iyagoona aaday kaymaha si ay u helaan mandiqad aamin ah muddo lix maalmood ah ayayna ciidamada serbiya ku raad joogeen dadka muslimiinta ah iyagoo gacanta kusoo dhigay kumanaan ka mid ah dadkii muslimiinta ahaa waxayna ku toogteen fagaaro weyn gaalkii hogaaminayay ciidamada serbiyiinta radko maladiiji ayaa ka hor inta aysan laynin dadka muslimiinta ciidamada u sheegay inay beegsadaan deegaanada muslimiinta si ba-anna u duqeeyaan ilaa dadka halkaas ku sugan ay waali ku sigtaan lana gaaray wakhtigii ay ka aargoosan lahaayeen dadka muslimiinta ah بالأمس أشرع في سراي فوجدا ومخالق للجارحات تعاد Evo nas 11. jula 1995. godine u Srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika.
maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay kow iyo tobankii julaay kun sagaal boqol sagaashan iyo shanta waxaan joognaa deegaanka sirbneeka ee serbiya waxaan doonaynaa inaan deegaankan hadiyad uga dhigno shacabka maalinta uu dhacayo dabaaldegga weyn ee serbiyiinta waxaa la gaaray wakhtigii aan ka argoosan lahayn muslimiinta turkida uguna argudan lahayn dadka deggan mandiqadan أبدوا جاء الصليب بعده وعتاده وبكل قوات الدمار يزود بالأمس أشرع في سرايف يدا ومخالب للجارحات تعادد واليوم يبدأ جولة محمومة قصفا هنا وهناك روح تصعد قصفا هنا وهناك روح تصعد قصفا هنا وهناك روح تصعد buugaag badan ayaa laga qoray xasuuqii ay gaaladu u geysteen muslimiinta bosniya waxaana buugaagtaas ka mid ah midka lagu magacaabo codadka serbaniika waxaana lagu soo bandhigay sheekooyinka dadkii ka badbaaday xasuuqii bosniya waana buuggii ugu dambeeyey ee ka hadla xasuuqaas iyo markhaatiyaashii badbaaday ee la sii daayey buuggan ayaa soo koobaya hadallada dadkii ka badbaaday xasuuqaas wuxuushnimada ah wuxuuna ninka qoray sheegayaa in ay go'aansadeen in ay la fadhiistaan dadkii soo badbaaday islamarkaana ka duubaan sheekooyinkii ku saabsanaa xasuuqa sidaasna ay ku timid fikradda buugga taas oo socotay muddo shan sano ah waxa uuna noqday buuggii ugu horreeyey ee si faahfaahsan looga hadlo xasuuqii muslimiinta bosniya mid ka mid ah dadkii ka soo badbaaday xasuuqii ka dhacay bosniya islamarkaana ka mid ah dadka wax ka qoray buuggan cusub ayaa sheegay in qoristiisa ay u mareen dhib badan ugu dambaynna ay ku guulaysteen inay soo bandhigaan bosniya ayaa ka mid ahayd jamhuuriyaddii ballaarneyd ee yuguslaafiya taasoo ka koobneed toddoba dowladood oo hoos tegayay nidaam shuuci ah kana mid ahaa dowladihii ugu awoodda badnaa qaaradda yurub waxayna dowladahaas kala ahaayeen karaweeshiya serbiya bosniya hersafiina slofina montenegero masedonia iyo kosofo horaantii sagaashameeyada ee qarnigii labaatanaad ayay dowladahan bilaabeen inay kaga soo hoos baxaan nidaamkii yuguslaafiya bosniya ayaana ka mid ahayd kuwii qaatay go'itaanka ay kaga baxeen yuguslaafiya waxaana arrinkaas ka biyadiiday qaar ka mid ah siyaasiyiintii serbiyiinta bosniya wakhtigaa wixii ka dambeeyey ayay ciidamada serbiyiinta bosniya oo taageero ka helaya xukuumadda serbiya iclaamiyeen dagaal ka dhan ah muslimiinta bosniya waxaana dhacday isirsifaynta barakicinta iyo kufsiga loo geystay haweenkii muslimaadka ahaa ee bosniya waana xasuuqii ugu xumaa ee aan ka sheekaynayna oo ka dhacay magaalada serbanika kaas oo lagu laayay in ka badan siddeed kun oo ruux oo muslimiin ah gaboodfalladii ugu xanuunka badnaa ee xilligaas dhacay ayaa waxaa ka mid ah in ciidankii serbiyiinta ay si wadar ah u laayeen ragga sidoo kalena ay kufsi wadareed u geysteen haweenkii muslimaadka kadibna ay u laayeen si jamaaci ah waxaana intaas dheer in ciidamo ka socday holand oo qayb ka ahaa kuwa ay qaramada midoobay geysatay halkaas ay muslimiin badan u gacan geliyeen ciidanka serbiya kuwaas oo xasuuq aan kala sooc lahayn ka waday magaalada فترة الطهر أحقا قصة الإحراق والتجديع والكسر أحقا قصة التمثيل في الوجه وفي الظهر أحقا قصة الإحراق والتجديع qadiyadda muslimiinta bosniya iyo hersig ayaa ka mid ah qadaayaadka mucaasirka ah ee muujinaya wejiga dhabta ah ee reer yurub kuwaas oo isku kaashada dhibaateynta aqaliyad weliba oo muslimiin ah meel weliba ha joogtee inkastoo aanay ahayn waqti sidaas usii fog xilliga ay dhaceen dhibaatooyinkan xanuunka badan haddana qaramada midoobay iyo dowladaha sheegta xuquuqul insaanka ayaa sheedda ka daawanayay dhibaatada dhacday intaas oo keliya ma ahane xitaa way taageereen dhibaatada loo geystay muslimiinta gunaanadkii waxaan wax la hilmaami karo ahayn wacdarihii ay dhigeen muslimiinta muhaajiriinta ahaa kuwaas oo isaga kala tegay daafaha caalamka halkaasna u nafiiray si ay u difaacaan walaalahooda muslimiinta ah ee dhibaatada arxandarrada ah loo geystay يكفي إذا كان الكريم بناصره قد بلغ الراجين فيه منالا لا ننهزم والله يسمع صوتنا والله جل جلاله يرعانا والله جل جلاله يرعانا في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرف وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ugu yaraan shan ruux oo ameerikaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar toogasho ah oo saacadihii lasoo dhaafay mar kale ka dhacay gudaha dalka maraykanka warbaahinta maraykanka oo soo xiganaysa booliiska dalkaas ayaa ku warantay in saddex ruux oo rag ah lagu dilay laba kalena lagu dhaawacay toogasho ka dhacday goob ay xaflad ka dhacaysay oo ku taalla magaalo dhacda koonfurta gobolka californiya ee dalka maraykanka sarkaal ka tirsan booliiska ayaa sheegay in ciidanka ammaanka lagu soo wargeliyey toogasho ka dhacday goob ay xaflad ka socotay iyagoona halkaasi kula kulmay shan ruux oo saddex ka mid ay ahaayeen kuwa meydda ah waxa uu intaasi ku daray in saddex ka mid a dadka halkaasi lagu toogtay ay isla goobta ku qurbaxeen halka labadii kalena loola cararay goobaha caafimaadka si xaaladooda wax looga qabto saraakiisha booliiska ee dowladda dalkaas ma aysan bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan cidda geysatay weerarkan toogashada ah iyo sababta ka dambeysay balse waxa ay ku celceliyeen inay socdaan baaritaano lagu ogaanayo sida ay halkaasi wax uga dhaceen sidoo kale tobaneeyo qof ayaa ku dhaawacantay iska horimaad dubaysan oo ka dhacay dalka turkiga sida lagu xaqiijiyey war ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha magaalada batman ee dalka turkiga in ka badan konton ruux ayaa ku dhaawacantay iska horimaad ka dhacay tuulo ku dhow deegaanka bashiiri war-saxaafadeed uu soo saaray xafiiska guddoomiyaha ayaa lagu sheegay in isku dhacan uu u dhexeeyey toddoba qoys oo cadaawad hore ay ka dhexaysay waxaana halkaasi ku dhaawacantay konton iyo afar ruux oo ay ku jiraan dableyda ay darirtu u dhexaysay iyo dadka deegaanka goobjoogayaal ayaa ku warramay in iskohorimaadkan oo si gaar ah kaga dhacay tuulada yuntakiyaasi la isku adeegsaday qoryo dhagaxaan iyo ulo taasoo keentay in dad badan ay waxyeello soo gaarto warka ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha magaalada batman oo ay hoos tagto tuulada lagu dagaalamay ayaa lagu sheegay in shan ruux oo ka mid a dadka dhaawacmay ay xaaladoodu tahay mid liidata islamarkaana gargaar deg deg ah loo sameeyey si wax looga qabto xaaladooda caafimaad war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada ammaanka dalkaas ay soo farageliyeen falkan islamarkaana ay qaadeen tallaabooyinkii loo baahnaa ee lagu sugaya ammaanka tuulada iyagoona la wareegay gacan kohinta tuulada markii uu khilaaf ku dhacay kadib mas-uul ameerikaan ah ayaa sheegay in xukuumadda shiicada ah ee iiraan ay damacsan tahay inay hub u dirto ruushka la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ayaa sheegay in xukuumadda tehraan ay qorsheynayso inay ruushka siiso boqolaal diyaarada ah oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn si ay ugu adeegsadaan dagaalka yukrain kuwaasoo qaarkood ay leeyihiin awood dagaal jack sullivan la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ayaa tilmaamay in xogta uu maraykanku helay ay muujinaysa in dowladda shiicada ah ee iiraan ay isku diyaarinaysa inay ciidamada ruushka u tababarto adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sargaalkan ameerikaanka ah ayaa intaasi ku daray inaanay caddeen in tihraan ay weli soo dhiibtay hubka iyo in kale toddobaadkii lasoo dhaafay xukuumadda kiyef waxay codsatay deeq kumanaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah si ay uga caawiyaan dagaalka ruushka ay kula jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa qayb weyn ka ah dagaalada ka holcaya caalamka si gaar ahna kan ka holcaya bariga qaaradda yurub ee u dhexeeya dalalka yukrain iyo ruushka isla wararkaasi ayaan ku guda jirnaa ee dalka jack republic ayaa lagu soo bandhigay qalab milatari oo laga qabsaday ruushka dowladda ruushka ayaa guuldarooyin aysan filaynin kala kulantay duulaanka ay ku qaaday dalka ukrain waxaana ruushka dagaalka looga dilay kumanaan askari halka sidoo kalena looga qabsaday loogana burburiyey agabyo badan oo milatari magaala madaxda dalka jack republic ayaa lagu soo bandhigay qalab milatari oo dagaalka ukrain ka socda looga qabsaday ciidamada ruushka ee dalkaasi duulaanka ku galay sida lagu arkayay muuqaalo la baahiyey qalabka milatari ay lahaayeen ciidamada ruushka ee lagu soo bandhigay caasimada jack republic ayaa waxaa ka mid ahaa taangiyada nooca t sagaashan oo burbursan gantaalada difaaca hawada ee baak iyo hubka maste howitzer wasiirka arrimaha gudaha ee dalka ukrain ayaa sheegay in taangiyada iyo qalabka kale ee ruushka ee lasoo bandhigay ay muujinayaan guuldarada gaartay xukuumadda moscow bandhiga qalabkan waxa uu muujinayaa taageerada muhiimka ah ee ay inoo muujiyeen dalalka reer yurub dacaayadaha ruushka waxaa looga golleeyahay in xukuumadda moscow ay ku cabsigeliso dadka taangiyadeeda dagaalka ay gaari kalaan magaalooyinka bergwe barlin ama baariis ukrain waxay haatan dadka tusinaysaa iyagoo burbursan ayuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee ukrain ciidamada ruushka ee duulaanka ku qaaday dalka ukrain ayaa qabsaday magaalooyin dhowr ah oo dalkaasi ku yaala wuxuuna ruushka la kulmay iska caabin xoogan oo aysan horey u filaynin inay kala kulmi doonaan ciidamada ukrain ugu dambeynna shiinaha ayaa xayiraad saaray magaalo ay ku nool yihiin in ka badan saddex boqol oo kun oo qof sababa la xiriira cudurka korona dowladda dalka shiinaha ayaa shalay oo talaado ahayd xayiraad kusoo rogtay magaalada wuhan ee hoostagta gobolka hinaan oo ay ku nool yihiin in ka badan saddex boqol oo kun oo qof kadib markii halkaasi laga xaqiijiyey kiisas cusub oo la xiriira cudurka korona ugu yaraan saddex boqol iyo labaatan kun oo qof ayaan loo ogoleen in ilaa laba iyo tobanka duhurnimo ee maalinta khamiista ah ay guryahooda kasoo baxaan marka laga reebay inay raadsadaan waxyaabaha daruuriga ah dalka shiinaha oo ah halka uu kasoo bilowday fayruskan ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay laga diiwaangeliyey xaalado cusub oo caabuqa korona ah oo gaaraya saddex boqol afartan iyo toddoba kiis guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله